iska horimaadkan dagaal ee ku dhex maray duleedka magaalada boorama ciidamada booliska iyo kooxo hubaysan ayaa sababay dhimashada hal askari iyo saddex dhaawaca oo midkood yahay shacab arrintan oo ka dhalatay muran dhul oo muddaba ka jiray deegaankaasi u dhow magaalada gudoomiyaha gobolka awdal maxamed axmed caalin tiimbaro oo warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa faahfaahin ka bixiyey sida khasaaraha dhimashada iyo dhaawacu u yimaadeen iyo tallaabada maamul ahaan ay dhacdadan dad u soo qabteen
waxaa war lagu soo gaadhay ciidamo isku urursaday meel magaalada dusheeda ah ciidamadaas markii howlgol ciidanku ugu baxay guddiga nabadgelyada iyo ciidankuba ciidankaasu wuxuu rasaaseeyey ciidankii dowladda buliiskii bay rasaas la dhaceen laba ninna waa dhaawaco buliisi ninna wuu dhintay howlgalkaasi wuu socday waxaa la soo qabtay nin dhaawaca oo nimankii dembiilayaasha ahaaya iyo saddex bad qaba afartan oberationkaasaa lagu soo qabtay oberethnkaasu kolley dabada wuxuuna ku hayaa dhul iyo waxyaabaha caynkaas kadib markii lasoo sheegay ciidankaana ciidankaa ku baxay khasaaraa dhacayna intaasu noqday howlgolkaasuna wuu socdaa wixiisu ka soo kordhana waa laguduba jiraa intii baxsatee dib ayaannu idinka soo sheegi doonaa meel cidlaaba ahayd meesha laysku haysto khasaare kale moogin annagu dhanka kalena xildhibaan axmed maxamed cadoosh oo ka mida golaha deegaanka iyo degmada boorama ayaa isagu ku eedeeyey dhacdadan mas-uuliyiinta maamulka oo muranka dhulkan waxba ka qaban waayey
guud ahaan waynu u ducaynaynaa marka hore inta dhaawacantay intaa ku dhimatayna waxaanu leenahay allahu naxariisto dee howlahanna waa howlo muddaba la filayey oo wax weeye soo noqnoqda bay ahaayeen waana waxay ka bilowdeen waa muran dhul weeye ma aha wax kale waana dhacdooyin dee wax weye runtii u baahan maamul iyo maarayn in dadku dee wax weeyaan la kala maamulo oo aanay shacbigu isgaadhin gardaran iyo dawladdu isgaadhaan bay ahayd runtii wax weeyaan hawshaasi waxaa keenay un maamulxumada degmada waa muran dhul oo muddo soo socday mudduuna hawshani ay soo taagnayd waxaana weeyaan kolley mas-uuliyadda cid ka gaban kartaa ma jirto heerkay doontaa taagnaato laakiin dee wixii dhula waxa ku shaqalihi waa dawladda hoose ama golaha deegaanka ee degmada oo maayirku hormuduga yahay gudoomiyaha degmaduna hawshaasi howlaha waxay ka mid tahay aan runtii de muddaba sheegaynun bay ka mid tahay dadku inay iswada gaadhaan aanu cabsidu naga hayso una baahnay aanu sida ugu dhaqsaha badan leh ugu degdega badan leh aanu uga howlgalna haddii la idhahdo aanu shaqadana uga gudanno waana howlaha jira waana dhibaatada taalle ee degmada maanta haysataa ayuun bayna ka mid tahay hawshaa maanta timiday aad iyo aadna waanu uga xunay runtii golaha deegaankuna si guud iyo si gaarba tacsinaba u dirayaan waana ka xuyna hawshaasi waxaana weeyaan mas-uuliyaddaana maamulka ayay dusha u saarayaan waxaad ka mid tahay xubnaha golaha deegaanka meeshan maanta dhimashada iyo dhaawacu ka dhacayna waa meel u muuqata magaaladii muddo badanna inuu waxaan soo jireen ayaad carabka ku dhufatay ka golo deegaan ahaan maxaad arrintan xal uga gaadhi weydeen maadaama ay yihiin arrimaha idin khuseeya arrinta taladeeda horaan u bixinnay in ummaddu in runta loo kala sheego oo la maamulay u baahan yihiin dadkani dad maamulay u baahan yihiin maamul xumadana haysatay ka mid tahay manaxa la sumaysa tan iyo kuwo kaloo ka badanna way dhici doonaan waa arrimaha xanuunka nagu haya waa maamul xumadana haysataa waa dhibaatooyinka jira ka mid tahay waana murankaa dhulkee soo jiitamay muddada
arrimaha muranka dhulka ee ku soo noqnoqda guud ahaan deegaanada somalilan ayaa intooda badan la sheegaa inay sababaan iskudhacyadooda dhulkii danta guud ahaa oo ka baxay dowladda gacanteeda islamarkaasina gacanta u galay dadka shacabka iyo qiimaha iibka dhulka lagu kala iibsado oo meel sare gaadhay taas oo sababta iskudhacyada iyo dilalka ka dhaca deegaanadaasi haashim sheekh cumar good v o a boorama